walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina ilaa fircawna wamala'ihi faqaal faqaala inii rasuulu rabi اlcaalamiin falamaa jaa'ahum biaayaatina idaa hum minha yadxakuun bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiru suurati الzkruf casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo lixaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennii ayaanu la dirnay ilaa fircawna fircawn intii ka ah ayaanu u dirnay iyo wamala-ihii kooxdiisii mala-iisii faqaala waxa uu yidhi nabiyullaahi muusaa inii aniga rasuulu rabbi lcaalamiin rabbulcaalamiin rasuulkiisii kii uu soo diray ayaan ahay ayuu ku yidhi falamaa markii jaa-ahum uu ula yimid biaayaatinaa aayaadkeennii uu ula yimid idaa hum waaba iyaga oo yadxakuuna jeesjeesayo oo qoslaayo minhaa aayaadkeennii ku qoslaayaba waaye aayadahan iyo casharadii aayadihii ka horreeyey munaasabada ka dhexaysaa laba wej ayaa lagu macneeyey wejka koowaad waxa uu yahay waxaan soo marnay quraysh inay nebiga sala allahu calayhi wasalama risaaladiisii ay diideen sababkay ku diideenna ay ahayd mar haddii ounan odayaalkii waaweynaa ee maka iyo daa'if laga yaqaanay ousan ahayn haddii risaaladu xaq tahayna iyaga lagu soo dejin lahaa mar haddii sidaas aynan dhicin in risaaladiisii aynan xaq ahayn ayay ku diideen waxaan soo marnay waqaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim nin weyn oo daa'if iyo maka odayaalkooda ka mid ah midkood maa lagu soo dejiyay waxaan hadday xaq yihiin bay dhaheen marka tharwada iyo hantida iyo xoolaha iyo waxa ay haystaan ayaa la weynaaday nebigana markaa waxay ku riixayaan risaaladiisa maadaama isagu ounan ahayn qof maal badan oo ummaddii markaa odayaalkii ka mid ah ounan ahayn ayay ku diideen arrintaa marka waxaa la leeyahay quraysh uma horeyso waa looga horreeyey oo fircown ayaa risaaladii nebi muuse wuxuu ku diiday boqortooyada isaga ou haysto iyo sida nebiyullaahi muusa uu yahay oo uunan boqorka u ahayn marka qisadaani halkaas bay marka la xiriirtaa qisadan marka meeshaas ayay la xiriirtaa ama ay ku xiran tahay wejka labaad ee munaasabada aayadihii hore iyo aayaddan ka dhexaysaana waxaa lagu macneeyaa aayaddii noo dambeysay waxay ahayd was'al man arsalnaa min qablika min rusulina ajcalnaa min duuni raxmaani aalihatan yucbaduun marka waxaa la leeyahay de dadkii ambiyadii nebiga ka horreeyay waa nebiyullaahi ciisa iyo nebiyullaahi muusa ayaga ayaana ugu dad badnaa xagga raacitaanka iyagiina marka waxaa la leeyahay marnaba ma aynan farin shirki oo shirkigu mar walba qubxigiisa iyo foolxumadiisa ayay ka sheekeynayeen walidaalika qisada nebiyullaahi muusa iyo qisada ka dambeysay nebiyullaahi ciisa labaduba towxiidkay tilmaamayaan marka was-al man arsalnaadiibay u tahay marka hadal iyo war la kusii xiran labadaas wej ayaa marka munaasabada aayaddan ama qisada hadda halkaan aan gelayno iyo aayadihii ku horreeyey ka dhexeeyo marka alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa muusaa muusaan dirnay biaayaatinaa aayaadkeennii baanu la dirnay ilaa fircawna fircawn intii ka a baanu u dirnay iyo wamala-ihi mala-iisii waa qibdiyiintii isaga uu ka dhashay faqaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa inii aniga rasuulu rabbi alcaalamiina caalamiinta ee rabbigoodii abuuray kii uu soo diray ayaan ahay buu ku yidhi falamaa markii jaa-ahum uu ula yimid biaayaatinaa aayaadkeennii uu ula yimid aayaadkii marka waa maxay aayaadkii waa gacantiisii marku jeebkii geliyo iyadoo cad soo baxayso ushii marka la tuuro maska noqonaysay kooyaalkaas waay markuu aayaadkii ula yimid idaa hum waaba iyaga oo yadxakuuna iska qoslayo jeesjeesayo minhaa aayaadkii ku jeesjeesayo oo ku dheeldheelayo wamaa nuriihim min aayatin ilaa hiya akbaru min ukhtiha wamaa nuriihim ma tusaynin min aayatin ay aayatan aayad ma tusaynin ilaa hiya iyadu akbaru xaal ay tahay midii weyn ka weynin badan min ukhtihaa midda iyada la xiriirta oo ka horeysay wa akhadnaa waanu qabannay hum reer fircown bilcadaabi cadaabkii ayaan ku qabannay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay usoo noqdaan oo ay ilaahay ugu towbad keenaan oo shirkiga ay uga noqdaan ayb wamaa nuriihim ma tusayno min aayatin yacni ay aayatan aayad ma aanan tusaynin aayaddaana markaade waxaa weeyaan fii suurati alacraaf ayaan kusoo marnay aayadihii faarsalnaa calayhim altuufaana waljaraada walqummala waldafaadica waddama aayaati mufasalaatin aayadihii marka kuwaasaa lagu fasirayaa aayaddaasi marka aayad walba aayadda ay ka dambayso way ka xoog badnayd amaba in la yidhaah wamaa nuriihim min aayatin aayadda markaa in loo jeedo mucjizaadkii nebiyullaahi muusa la siiyey ee gacanta iyo usha iyo ahayd marka mid walbaa midda ka dambayso way ka weynin badnayd waa ka weynin badnaydna macnuhu waxay tahay qalbigooda siday ugu dhacayso waa ka saameyn badnayd ayb wamaa nuriihim ma tusaynin reer fircawn min aayatin ay aayatan aayad ilaa hiya jumladan marka hiya akbaru min ukhtihaada oo istitnaha ilaada ka dambayso jumla xaaliya waay fii maxalli nasbin bay dhacayaan marka macnuhu wuxuu noqonayaa wamaa nuriihim ma tusaynin min aayatin ay aayatan aayad ilaa hiya aayaddu akbaru xaal ay tahay midii weynin badan min ukhtihaa walaasheed ka weynin badan min ukhtihaana waxaa loo leeyahay munaasabada ka dhexayso ay min munaasibatihaa wa qariinatihaa aayad ma aanan tusaynin ilaa midda aayaddaa la xiriirto maadaama ay la xiriirtay ku lamaansan tahay ayaa waxaa laga macneeyey walaal oo kale looga dhigay sida walaaluhu ay iskula xiriiraan ayb macnaha marka ay min muna yani munaasibatihaa wa qariinatiha saabiqa aayaddii ka horreysay iyada ayb ibnu catiya marka weynaantan wuxuu ku fasiray fi lmuxarari lwajiizka weynaantu waxay tahay buu leeyahay cibaaratun can shiddati waqcihaa fii nufuusihim sida ay naftooda ugu dhacaysay darnaanteeda midba midda ka dambaysaa naftooda xoogay ugu dhacaysay ilaa aayaduhu mid kasta waa weyneyd ayb ilaa wamaa nuriihim min aayatin ilaa hiya aayaddu akbaru xaal ay tahay baanu tusayna mid ka weynin badan min ukhtihaa midda iyada ka horeysay oo la xiriirto wa akhadnaa waanu qabannay hum iyagii ayaan qabannay reer fircawn bilcadaabi baan ku qabannay cadaabkii marka waa kuwaas marka abaarihii iyo duufaantii iyo wixii lagu sallado faarsalnaa calayhim altuufaana waljaraada walqumala lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay u noqdaan oo ay ilaahay ugu towbad keenaan ayb marka aayadaha horena waa mucjizaadkii la siiyey cadaabkanna waa tan suurat lacraaf lagu fasiray ee noocyadaas badan leh ayb walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina tan lagu bilaabay waqaaluu yaa ayuha saaxiru idcu lanaa rabbaka bimaa cahida cindak wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hooy assaaxiru midkan saaxirka ahow oo caalimka ahow udcu tuug lanaa annaga noo tuug rabbaka rabbigaan noo tuug oo noo bari bimaa cahida wixii uu yaboohay noogu bari cindaka adiga agtaada uu ku yaboohay oo inuu ducadaadii iyo aqbalayo ama haddaan ku rumayno oon ku raacno in cadaabka nalaga feydaya ah inanaa anagu lamuhtaduuna kuwa hanuunayaan nahaye marka maxduuf baa meeshan ku jiro ee aayadihii markay wax ku qaadan waayeen cadaabkii baa marka ku dhacay cadaabkii markii uu ku dhacay ayay sidaan u calaacaleen marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hoy assaaxiru midkan saaxirka ahow saaxirka marka laba macnaa ku jirto ibnu cabaas isaga wuxuu leeyahay khitaabkani waa khitaabu tacdiimin waa weyneyn way ku weyneynayaan iyaga lianna asixra kaana cilma zamaanihim waayo sixirku wuxuu ahaa waqtigii nabiyullaahi muusa cilmiga aadka loo buunbuuniyo oo u weyn oo dadku isku qadariyaan buu ahaa marka yaa ayuha saaxiru markay leeyihiin yaa ayuha alcaalimu bay ka dhigan tahay war midkaagan cilmiga badanow oo dadka waxaysan aqoonin yaqaanow saasoo kale ka dhigan tahay marka waa khitaabu tacdiim ibnu cabaas sidaas ayuu yidhi ee ayuha alcaalim ayay u jeedaan maqaamkuna sidaasuu keenayaa waayo dad la cadaabay oo in cadaabkii laga qaada rabo ee hadda markaasi caytan iyo baabkeed ma ku jiraan oo markaasoo kale khitaabku inay qof nabiyullaahi muuse ay weyneeyaan ayuu keenaa macno kale culimada qaar waxay ku fasiraan ayuha saaxiruda inay tahay nabiyullaahi muusaba inay saaxir aan rasuul ahayn inay u yaqaaneen markii horena waa kuwii sixirka de u keenay saxaradii u kulmiyey marka inay u jeedaan marka inay ku fool xumeeyaan isaga biictibaari marka maa qaaluu fiihi wixii awal ay ka dhaheen oo inuu saaxir yahay bay kula hadlayaan haddadaan marka ayb marka yaa ayuha saaxiru kii aan saaxirka dhehaynay waay marka nacam oon saaxirka ku tilmaamaynayo ayb tahakum waay markaa jees-jees iyaa ku jira wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hoy asaaxiru midkan saaxirka ahow ama midkan caalimka ahow udcu tuug lanaa annaga noo bari rabbaka rabbigaa noo bari bimaa cahida bicahdihi ballanqaadkiisa cindaka adiga agtaada uu ku ballanqaaday noogu tuug oo noogu bari ballanqaadkaas marka waa maxay ilaahay nabi muuse u ballanqaaday haddii aan ku rumayno oo aan ku raacno in cadaabka nalaga feedayo arrintaa iyadaa marka rabbigaa taas ballantaa uu rabbigaa kula galay bal noogu bari in cadaabka nalaga feydo inanaa anagu lamuhtaduuna kuwa hanuunayaan nahay yani waa ku rumaynaynaa ayb walamaa waqaca calayhim rijsu qaaluu yaa muuse dcu lanaa rabbaka yayay la mid tahay marka midaanina ayb falamaa kashafnaa canhum اlcadaaba idaa hum yankuhuun falamaa markii kashafnaa aan faydnay canhum iyaga xaggooda aan ka qaadnay oon ka faydnay alcadaaba cadaabkii aan ka faydnay idaa hum waaba iyaga oo yankuhuuna burinayaan ballantii ay galeen oo waan hanuuneynaa oo waa ku rumayneynaa way ka baxeen oo waaba burinayaan marka waxaa meeshaa ku jira nabiyullaahi muusa rabbi buu u bariyey cadaabkii baa la feyday markii cadaabka laga feydayna meeshoodii bay ku laabteen falamaa markii kashafnaa aan feydnay canhum iyaga xaggooda aan ka feydnay alcadaaba cadaabkii idaa hum waaba iyaga oo yankusuuna burinayaan oo ballankii ay galeen ayay marka ka baxayaanoo cahdigoodii bay burinayaan kufrigoodii bayna daa'imayaan wanaadaa fircawnu fii qowmihi qaala yaa qowmi alaysa lii mulku misra wahadihi alanhaaru tajrii min taxtii afalaa tubsiruun aayaddan iyo aayadda ka dambeysaba macnaheeda marka lasoo koobo waxay ka dhigan tahay fircawn wuxuu rabaa inuu inkiro risaaladii nebiyullaahi muusa wuxuuna u deliishanayaa inkaarkaas iyo inkiritaankaas haddii aada rasuul tahay adduunyo badanaad heli lahayd mar haddaad adduunyadiina kugu yar tahay oon aniga kaa adduunyo badanahay oon kaa mulki iyo boqortooyo iyo madaxtinimo badanahay ee rasuul ma tihid waayo warkiisa marka nacam waana xujo aad iyo aada taafih u ah sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan waxsiintooda iyo adduunyadooda kuma kala doortee isaga iraadadiisa ayuu ku doortaa allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu bani aadamka adduunyada iyo lacagta isku qiiqiimeeya maahane ee ilaahay agtiisa adduunyada waaba ka liidataaba waxba kama aha qofuu jecel yahay iyo qofuu necab yahay labada waa siiyaa meesha marka ee mar walbana dadka ahlu baatilka arrintaa waa ka siman yihiin oo waxay leeyihiin risaalada inay xaq tahay iyo waxay islaaziminayaan qofka sida uu u yaallo iyo martabada uu dadka ka joogo adduunyada uu haysto magaca uu leeyahay iyo waxay islaaziminayaan xaqu xaqana waxay ahayd aslan xaqnimadiisa in loo fiiriyo cidda wadato iyo iyadoon la fiirinin horta shaygaani xaq ma yahay mase ma aha in ilaahay la caabudo allihii dadka abuuray arsuqayey maamulayey in allaha cibaadada loo khalliso oo loo gooni yeelo ma waxay qalad ku noqonaysaa hebel wax ma haysto iyo muuse lacag ma haysto iyo mulki male iyo waxaa miyay ku noqone waa maya waa caado marka jaahiliyadu ay lahaan jireen waay oo waxaana hadday xaq yihiin hebelaa raaci lahaa waxaanu hadday xaq yihiin hebelaa la imaan lahaa muxuu hebel ula yimid taas marka iyadu wax macnaa ma laha wanaadaa fircawnu wanaadaa wuu dhawaaqay fircawnu fircawn fii qowmihi qowmkiisii dhexdoodii buu ka dhawaaqay fii mala-i qowmihi waay marka kulligood ma ka dhex dhawaaqayee dadka odayaalka u ah oo talada qabaa-ilka hoose ay ka go-do kuwaas ayuu warkan u sheegay iyagaa marka sii gudbinayo oo dadkii u baahinayo marka allah wuxuu leeyahay wanaadaa fircawnu fircawn wuu dhawaaqay fii qowmihi qowmkiisii dhexdooda ayuu ka dhawaaqay qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkeeyow alaysa lii miyownan ii sugnaanin aniga mulku misra masar mulkigeeda miyaanay aniga ii sugnaanin wahaadihi iyo tan miyaynan aniga ii sugnaanin tanday al anhaaru webiyaalka ah tajrii xaal ay qulqulayso oy dureerayso min taxtii aniga hoosteyda min taxti qusuurii daarahayga iyo sarahayga hoostooda ay qulqulayaan afalaa tubsiruuna miyaydnan arkaynin oydnan u jeedin am ana khayrun am bal eh ana aniga ayaa khayrun ka khayr badan min haadaa kan anaa ka khayr badan alladii kii huwa isaguba mahiinun midkii liitay ahaa nabiyullaahi muuse u jeedaa walaa yakaadu aan ku dhowaanaynin oo aan sigaynin yubiinu inuu caddeeyo kalaamahu warkiisa hadalka xataa aan aada u cadday karin anaa ka fiican buu leeyahay ayb falowlaa ulqiya fahallaa ulqiya maa la rido calayhi isaga korkiisa hadduu rasuul yahay aswiratun jinjimo jinjimaha oo min dahabin dahab ka ahaaday maa loo soo ridoo la siiyo ow amase jaa-a mau yimaado macahu isaga maciisa almalaa-ikatu malaa-igtii may yimaadaan muqtariniina iyagoo isku isku xiran oo yacni qaarkoodba qaarka kale marka uu daba socdo ay isku xiran yihiin wanaadaa fircawnu fircawn wuu dhawaaqay fii qowmihi qowmkiisii dhexdoodii ayuu ku dhawaaqay qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkayow alaysa lii miyownan ii sugnaanin aniga mulku misra masar mulkigeeda de masar marka waa mee waa meeshan marka la yaqaane fircoonna uu ka talin jiray oo bilaadi misra la yidhaahdo walidaalika marka misra maalayansarifaa laga dhigay marka calamnimadii baa marka cilooyinkeedii ka mid a marka calam ayayna ku tahay beledkan oo masar hadda loo yaqaano marka mulkigii masar buu aada iyo aada ugu faanayaa marka marka masar baa adduunyadii dhanba masar miyuu moodaa marka mulkigii masar ayuu rabbinimo ku sheeganayaa masarna qidco yaroo adduunyadii ka mida un waayo marka intaa miyuu rabbi ku noqday waa la yaabe bani aadamku marka waxaa dareemaya hadduu fujuurka ka bato ee waxa uu hayo iyo waxa ilaahay leeyahay ma kala aqoonsanayo duqyaan iyo xadgudub unbuu isaga hadlaya alaysa lii miyownan ii sugnaanin mulku misra masar mulkigeeda miyownan ii sugnaanin aniga iyo wahaadihi tan miyaynan ii sugnaanin tanday al anhaaru webiyaalka ah al anhaar marka waxaa loo leeyahay webigan niil ayaa gacamo laga soo jeexay iyo kanaallo kanaalladaasaa marka beeraha waraabinayay qusuurtiisa hoos marayay oo marka aad iyo aad marka yacni u qurux badnaa marka al anhaar marka uu leeyahay al anhaar wuxuu ka wadaa ee webiyadaas marka gacanada iyo ke- kanaalada ama keliyaalka laga bixiyey ee asalka marka waa niil asalka waa webigaa niil iyo wahaadihi tan tan miyaynan aniga ii sugnaanin tanday al anhaaru webiyaalka ah tajrii xaal ay yacnii qulqulayso oy dureerayso min taxtii saddex tafsiiraa ku jirto min taxti qusuurii in la yidhaha sarahayga hoostooda ayaa webiyadaanu ay marayaan ayb min taxtii ay bayna yadaya fii jannaatii horteyda ayuu webiga qulqulayaayo beerahaygu saa u dhex marayaan saana in loo jeedo macnaha saddexaadna min taxtii ay min taxti mulkii wa qabdatii webigan niilna wuxuu ku socdaa buu leeyahay aniga boqortooyadeyda dhexdeeda anaa maamulo oo meesha oo webigan maro anaa yacni iskale oo maamulo oo awoodeyda iyo waxaa ku socota maamulkaygaa ku socdau leeyahay ayb saddexdaas macnaa marka ku jiro afalaa tubsiruuna miyaydnan arkaynin marka oydnan u jeedin waaba kan waa miyaydnan arkaynin am ana khayrun amtaani marka waxaa ku bannaan munqadica in laga dhiga bimacnaa bal hamsaduna markaa dee iska uun taqriiri inay iska ahaato hadda aan loo jeedin istifhaam am ana khayrun min haada ay bal ana khayrun anaaba ka khayr badan waa khabar su-aal ma ah waxaa kaloo bannaan amtaani in laga dhiga mutasila oo markaa yacnii ay noqoto am ana a ana am mise ana aniga miyaa khayrun khayr badan min haadaa kan ka khayr badan alladii kii huwa isaguba mahiinun mid liita ahaa midkaan ma anaa khayr badan mase midkaan liitaa khayr badan dadkii buu su-aalayaa haddii amta mutasila laga dhigo mucaadila marka ay noqoto siiba weeyhi baana sidaas ku socdo takalluf badanna waa ku jiraa taas sida ay culimo badanba ay leeyihiin waxaa ka fiican marka amta in munqadica laga dhigo waxaa yacni hadalka dhanna uu markaa khabar uu noqdo oo macnuhu marka uu yahay am bal e idraab buu sameynaa marka intiqaali ah warkii hore uu kasoo guuray war danbuu usoo guurayo wuxuu leeyahay anaaba kan ka khayr badanba am bal ee ana aniga ayaa khayrun khayr badan min haadaa kan ka khayr badan alladii kii huwa isaguba mahiinun ay xaqiirun midkaan yacni liito midkan marka xaqiirka ee iska liito ee daciifka ah anaa ka khayr badan walaa yakaadu aan ku dhowaanaynin yubiinu inuu caddeeyo kalaamahu warkiisa walaa yakaadu yubiinuna wuxuu u jeedaa ee carabkii markaa xoogaa wax uga jireen nabiyullaahi muusa ee carabka soo lama dhihi karo suu ma dhihin waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlih ilaahayna suu kama aqbalinoo laqad uutiita su-laka yaa muusaa qaala qad uutiita su-laka yaa muusaa suu lama dhihin waxaa la dhihi karaa markaa de waxa isaga uu dalbaday nabiyullaahi muusa in laga wada qaado cara carabkiisii marka culayskii ku jiray kulli in laga qaado ma dalbanin guntin in laga feeydo warkiisa un la fahmo ayuu dalbaday intiina waa loo sameeyey taasna ma keenayso marka in wax aynan ku dambeynin marka waxbaa ku dambeeyey laakiin waa la fahmayey warkiisa ee warkaana walaa yakaadu yubiinu inay fircown madax adeyg iyo mukaabara un inay tahayna qur-aankaaba laga garanaa sidau uga xujo badiyey nebi muuse suuratu shucaraa waxaan kusoo marnay sagaalkii qaalo qaala ee isdaba ee aayadihii isdaba socdeen siduu uga xujo badiyey markii dambena yidhi lain ittakhadta ilaahan hayrii la ajcalanaka min almasjuuniin waa ku xirayaay ugu hanjabay haddii marka warkiisa uunan caddaysan karin maxaa xarigan keenayo marka ta kale suuratu lisraa-na waxaan kusoo marnay waa kii yidhi qaala laqad calimta maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira wainii la adunuka yaa fircawnu mahbuuran marka nabiyullaahi muusa de warka uu ku hadlaayana waxyibuu ahaa fasaaxa iyo balaaqana aaday uga muuqatay ee isaga marka wixiisa waa iska mukaabaro falowlaa marka waxay kutuseen marka dadka ahlu duqyaanka a laftoodu inay dadkooda ay been u sheegaan oo ay dadka siraan oo cuquusha dadka inay fududaystaan oo markaa fircoon dadkii buu shirinayaa markaas wuxuu ka dhaadhicinayaa anaa muuse ka khayr badan oo markaa wuxuu leeyahay anaa muuse ka khayr badanoo waxaan baan hayaa kanaan idiin hayaa anaa idinkaga fiican uu leeyahay nacam nabiyullaahi muusana wuxuu ka dhigayaa daciif oo yacni markaa xaqiran ayuu ka dhigaa ayb marka mar walbaa dadka ahlu baatilka ahlu salaaxa il oo yasitaan ay ku fiiriyaan ayb taa marka iyadu wax badan marka de fircoon dad badanaa uga dayday falowlaa ulqiya calayhi aswiratun falowlaa fahallaa ulqiya maa la rido calayhi calaa muusaa muuse korkiisa maa lagu rido aswiratun jinjimo aswiratun marka waa amhi waxaa weeyaan jamcu qila waay afcilatun weeyaan waa jamcu qila siwaar oo marka lagu jamciye aswira weeyaan qiraa'o kalena marka waxaa lagu jamciye asaawira falowlaa ulqiya calayhi asaawira min dahabi ayb faacila waay marka taasna sidaan marka waxay u leeyihiin mujaahid imaam alimaam mujaahid bnu jabrin wuxuu leeyahay markii hore qofka marka la boqro oo iyaga caadadooda qofku markuu boqor iyo wax noqonayo kale ama la duubo ee waxay samayn jireen laba jinjimood oo dahab ah ayaa loo gelin jiray marka wuxuu leeyahay hadduu ilaahay xaggiisa qof laga doortay uu yahay aawa jinjimihii bay leeyihiin marka oo wadan lahaa iyaga dhanba marka caadaadkooday wax ku dhisaayaan isaga socdaan marka wuxuu leeyahay kaanuu idaa sawaduu rajulan nin hadday sayid iyo oday ka dhigayaan sawaruuhu bisiwaarayni laba jinjimood ayay marka u gelin jireen wa tawaquuhu bitawqin min dahabin calaamatan lisududihi sayidnimadiisay calaamad uga dhigayeen marka aaway calaamadii uu sayidka ku noqonayay waaye warkooda falowlaa ulqiya fahallaa ulqiya maa la rido oo xagga rabbi looga soo rido calayhi isaga korkiisa aswiratun jinjimo min dahabin dahabka jinjimaha oo min dahabin dahab ka ahaaday ow amase jaa-a mau yimaado macahu may imaadaan macahu isaga la jirkiisa almalaa-ikatu malaa-igtii may timaado muqtariniina iyagoo isla xiriiro yaqtarinu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale oo saa ugu ula xiriiro malaa-ig may timaado isdaba taxan oo markaa dhahayaan xaq buu ku socdaayo waa rasuul xag alla laga soo diray xataa hadduu sidaa ay dhici lahaydna ma rumay lahayn oo fii suurati alancaam iyaan kusoo marnay fastakhafa qowmahu faataacuuhu inahum kanuu qowman faasiqiin fastakhafa wuu fududaystay fircawn qowmahu xuluuma qowmihi qoomkiisii cuquushoodii ayuu fududaystay fa ataacuu markaasay adeeceen hu isagii bay adeeceen maxay u adeeceenna inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo qolada oo faasiqiina daacadii rabbi ka tegay oo ka baxay waxa marka ugu wacan inay fircoon daba ordaan oo wax kasta oo u sheegaba ay iska qaataan cuquushoodiibuu meel kusoo ogaaday uu fududaystay dadka madaxda ahna dabcan dadka ay xukumaan ta'hiiray ku leeyihiin iyo saameyn waxaad arkaysaa marka xataa reer bani israa'iil markii ilaahay fircown uu ka qabtay oo fircown markaa yacni la halaagay oo baddu ay soo tuurtay meydkiisii ay arkeen haddana qaabkuu isaga u dhaqmi jiray bay rabaan wajaawasnaa bibanii israa'iila albaxra fa atow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum qaluu yaa muuse jcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha macbuud noo samay bay dhaheen siday kuwaanba ilaah u haystaan annaga ilaah aan caabudno noo samay bay dhaheen fircown marka dadkan maadaama uu maamulayay meeluu ku ogaaday cuquushooda si intuu fududaystay marka cuquushoodii ayay iska raaceen waxa u keenayna dabcan dee fisqigii iyo iyagii laftoodii baanba diin iyo warkeed haynin oo daacadii rabbi ka tegay ka baxay qofku marka hadduunan diin usoo jeedinoo daacadii diin baa qofka wax ka dhigto haddii daacada rabbi uu ka maqan yahay uu ka baxsan yahay wixii markaas isaga xukumo unbaa cuquushiisii hadba ku ciyaarayo hadda cuquusha dadkana siyaabo badan baaba loogu ciyaaraa oo waxaan hadda miidiyahana loo samaystayba boqolaal raadiyo iyo boqolaal telefishin xataa qofkaan rabin dhegihiisa qasabaa loogu dhibcina meel allaale meeshuu istaagaba wax sawir unbaa u muuqanaya meel allaale meeshuu istaago qisada la rabo inay zamankan socoto oo dadka laga gado meel joornaal waa ku arkaysaa warqadaad soo rogta waa ku arkay meeshii marka yacnii dhaladii la fiiriyaba waa lagu arkaa meesha qofka uu xataa ka raadsanayo macluumaadka ama uu yacnii ama uu wax ku sheegayo waa uga horeeyaan meel walbaa saa unbaa marka dadka cuquushooda loo qaadanayaa waxaa ka badbaadi karaa marka waa qofka diin intuu barto saxiix ah diintaas saxiixa wax ku kala miirto xaqi iyo baatilkii ku kala soocdo kaasaa ka badbaadaya laakiin haddii aadan diin iyo waxaad xaq iyo baatil ku kala garato aada aqoon weyso mar walba uun markaa adigana caqligaaga waa uun la fududaysanayaa kii joogaa fududaysanaya markaa fastakhafa wuu fududaystay fircawn qowmahu ay xuluuma qowmihi qoomkiisa cuquushoodii ama axlaama qowmihi qoomkiisii cuquushoodii ayuu fududaystay fa adaacuu way adeeceen hu isagii bay adeeceen marka oo waxaa xun ayay ku adeeceen inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo qolada oo faasiqiina daacadii rabbi ka baxay falamaa aasafuuna intaqamnaa minhum faaqraqnaahum ajmaciin falamaa markii aasafuunaa ay naga caraysiiyeen inaga intaqamnaa waan aargoosanay minhum xaggoodan ka aargoosanay fa aqraqnaahum waan maashaynay ajmaciina dhammaantood waxaa leeyihiin dhammaantood fa jacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga reer fircawn salafan kuwa hormaray ayaanu ka dhignay oo cadaabkii u hormaray wa mathalan wax lagu cibro qaato mahmah ayaan lil aakhiriina kuwa ugu dambeeyana uga yeelnay oo kuwa iyaga ka dambeeyo ugu dambeeyana tusaalaa looga dhigay oo iyagii baa marka tusaale ah waa lagu cibro qaadanaya falamaa markii aasafuunaa ay aqdabuunaa weeyaan markay naga caraysiiyeen ibnu cabaas sidaasuu ku macneeyo qaaluu asifa idaa qadiba markuu caroodo asifa ayaa la leeyahay qofkaasi waxaana ku tusayo carada marka la rabo in la caddeeyo inay caro aad u daran ay tahay ayaa laga cabiraa sidaan walamaa rajaca muusaa ilaa qowmihi hadbaana asifan aa layidhi hadbaana asifan yacni aada u carooday waay qariina marka taasaa u a lala xiriiriyo o lagu adkeeyey ayb falamaa markii aasafuunaa ay naga caraysiiyeen innaga intaqamnaa ayuu alla leeyahay waanu ka aargoosanay minhum xaggoodan ka aargoosanay fa aqraqnaa waan maashaynay hum iyagii biyihii baan ku hafinay ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood fajacalnaahum salafan wamathalan lilaakhiriin fajacalnaahum waxaanu ka dhignay salafan ayaanu ka dhignay kuwa hormaray oo markaa yacnii u hormaray naarta xaggeeda salafan marka waa masdaru salafa yaslifu salafan waa masder marka mar hadday masder tahayna yacni tadkiir iyo ifraad ayay laasimaysaa ayagoo badan xataa ayagoo dad badan ah ayaa haddana ereyga masderka wuxuu ku imaanayaa si ifraad buu ku imaanayaa wuxuuna tusayaa dhammaantood marka faja qiraa'adan marka fajacalnaahum salafan waa masder masderkuna marka waxaa weeyaan waa kii la dhihi jiray ulzima tadkiiran wa an yuwaxadaa tadkiir buu ku imaanayaa iyo inuu mufrad iska ahaado iyo la laazimaya xamze iyo kisaa-i iyaga waxay akhriyeen fajacalnaahum sulufan sulufan wamathalan lilaakhiriin sulufan marka la yidhaha marka waa fucul waa amhilada marka jamcu taksiirka oo waxaa weeyaan waxaan ujeedaa waa amhilat ljumuuc weeyaano marka fajacalnaahum waxaanu ka dhignay sulufan kuwa hormaray oo naartii ku hormaray iyo wamatalan ayaanu ka yeelnay cibro iyo wax lagu waana qaataan lilaakhiriina kuwa dambe uga yeelnay gadaal markaa ka imaanay walamaa duriba bnu maryama matala idaa qowmuka idaa qowmuka minhu yasiduun walamaa markii duriba laga yeelay ibnu maryama maryamo inankeedii maalan maaha maaha markii laga yeelay idaa qowmuka qoomkaaga waaba iyaga oo yasiduuna qaylinayaanoo sawaxayo oo yacni sawaxan iyo samaynayo minhu min almathali mahmaahdaa xaggeeda ka samaynayaan meeshaan marka walamaa duriba faacilkan marka la xadfay yaa waaye laba tafsiir baa ku jirta kan ugu mufasiriintu u badan yihiin sheekh maxamed alamin shanqiitina adwaa-ulbayaanka uu ku rajaxay waxa uu yahay ibnu zabacra cabdullahi ibnu zabacra ayaa faacilku uu yahay isaga ayaa tusaale usoo qaatay nabiyullaahi ciisa sida ugu soo qaatayna waxay ahayd markii ay soo degtay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama antum lahaa waariduun idinka iyo waxaad caabudaysaanba xaabo jahannamaad xaabo u tihiin ayuu ibnu zabacra marka wuxuu yidhi nebi ciisena waa la caabuday isagana naartou galaa marka warkaaga saas waayuu yidhi nebiguu ku yidhi hadalkaa markuu yidhi bay kufaaru quraysh waxay u qaateen in nebiga uu ka gar helay ninkaas markaasay qaylo iyo sawaxan ku dhufteen marka idaa qowmuka minhu yasiduun kaas waay marka isagaa marka nabiyullaahi ciisa maaha maaha usoo qaatay sida dhabta ahna waxba gar ma uunan u helin ibnu zabacra waayo quraysh ahlulisaan waayo luqada carabiga aaday u yaqaaneen wayna kala garan kareen siiqada inakum wamaa tacbuduuna marka la yidhaaha wamaa marka la leeyahay maada in loo isticmaalo maalaa yacqilka in loo isticmaalo man iyo maa farqigeeda waa kala garanayeen marka inakum idinku iyo wamaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan nabiyullaahi ciisa maba soo gelayaba sababtoo ah man asaga ma yacni hayru caaqil ma aha nabiyullaahi ciisa marka aayadda sideedaba nabiyullaahi ciisa maba kusoo maba soo gelayaba iyagii marka iyagoo sidaa garanayo luqad ahaan iyo u garanayo waa dad un marka qaylo iyo buuq iyo un wax ibdaalin un ku jiro ruuxu marka uu marka xaq uunan u aaba yeelaynin qofkii dhawaaqaba marka haa xuju haystaa unbuu dhahayaan dad waxaad arkaysaa marka qof aan xujo haynin ay u jeedaan ayay u sacabtumayaan isagii bay buunbuuninayaan haddana fii qaraarati nufuusihim waa og yihiin ama fii qaraarati anfusihim qofkaa inuusan waxba haynin keliya un waxaa ka raa waxaa ka raacayo qofka ay necab yihiin inuu kasoo horjeedo bis hadaf ma leh dabcigaasna haddaad aada u fiiriso innaga dadkeenna caamada iska dhaafa xataa dadka khaasada oo soo gelaa qofku hadduu qof la collaytamo miisaan waa ka tegaa miisaanka keliya un qofkan uu la collaytamay xaq iyo baatil hadduu arko bixaqin am bibaatilin qof ku radinayo waa u sacabtumaya ha iga haro unbuu leeyahay kan bixaqin masaasuu ku haraa marka lama rabo tafsiirkaasa marka aada u badan culimada qaarna waxay ku macneeyeen walamaa duribada faacilka la xadfay waaba quraysh laftooda macnuhu siday ugu soo qaateenna waxay tahay markii nebigu uu ka sheekeeyey nebiyullaahi ciisa hooyo inay dhashay aabba uunan dhalin oo sidaa marka uu uga hadlay ayaa waxay yidhaahdeen ciise waa la caabuday nasaaradaa caabudeen ee moxamedna inaan annaga caabudno isagou rabaa ayay dhaheen wuxuu ciise tusaalaha ugu soo qaadanayo inaan isaga caabudno sidii ciise loo caabuday buu rabaa bay dhaheen qayladooda marka taas waay markaas tafsiirka dambe marka wuxuu noqona ka hore walamaa markii duriba laga yeelay ibnu maryama maryam inankeedii nabiyullaahi ciisa waaye maalan maah maah markii laga yeelay yaa ka yeelay ibnu zabacra idaa qowmuka qoomkaaga waaba iyaga oo yasiduuna qaylinayaan minhu mahalka iyo mahmahda xaggiisa yacni ku qaylinayo haddii laga dhiga marka qurayshna waxay noqonaya walamaa markii duriba bnu maryama ciise ciisihii ina maryamo ahaa laga yeelay maalan mahmaah oo kufaaru quraysh ay ku mahmaah ka yeeleen usoo qaateen isaga oo ay yidhaahdeen sidii isaga loo caabudo kale ayuu rabaa moxamed inaan u caabudno idaa qowmuka qoomkaaga waaba iyaga oo yasiduuna qaylinayaan minhu mahalkaa xaggiisa yasiduuna xarafkan yasiduunana waa la aqriyay yasuduunana waa la aqriyay haddii yasiduuna la yiraahdo yasiixuuna wayadijuuna buuqayaan waa qaylinayaan yasuduuna haddii la aqriyana min asuduudi waayo waa jeesanayaan markii lasoo qaado waaba jeesteenoo xaqii iyay ka jeesanayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen aalihatunaa annaga macbuudyaalkeennii miya khayrun khayr badan am mise huwa ciise damiirkaa marka huwa nabiyullaahi ciisa buu u laabana maa darabuuhu ma yeelin laka adiga kuuma yeelin maa darabuu maynan yeelin hu mahalkaasi laka adiga maahmahakaagama aynan dhigin ilaa jadalan kuwa doodaya xaal ay yihiin ma ahane bal ee hum iyagu qowmun qolo weeyaan qolada oo khasimuuna dood badan aad u dood badan in huwa maa huwa nabiyullaahi ciisa maahan ilaa cabdun addoon ma ahane wax kale maaha addoonka oo ancamnaa aanu u nicmaynay calayhi isaga korkiisa wajacalnaahu waxaanu ka dhignay mathalan wax lagu cibro qaato oo lagu maahma yacnii yaanu ka yeelnay wajacalnaahu waxaanu ka dhignay oon ka yeelnay nabiyullaahi ciisa mathalan mahmah libanii israa'iila reer bani israa'iil baanu uga yeelnay mahmah ayb meeshaa marka wa qaaluu aalihatunaa khayrun kufaaru quraysh baa waxay leeyihiin innaga ilaahyadeennii miyaa khayr badan am huwa damiirkaa marka ciisaa loo celina labadii macnaba marka haddaan kii ibnu zabacra ku wadno oo yacnii walamaa duribada faacilkeeda aan isaga ka dhigno yacnii marka macnuhu waxau noqonayaa haddii annaga ilaahyadeennii iyo ciise yaa khayr badan ciisaa khayr badan hadduu naarta galaayo isaga annagana waa ilaahyadeennii waa kaas ama inay tahay marka aalihatunaa khayrun haddii macnihii iyaga lagu wadana wuxuu noqonayaa inay leeyihiin innaga ilaahyadeennaaba khayr badan waayo ilaahyadeenna waxay leeyihiin waa malaa-ig iyaga ile malaa-igtay caabudi jireen ilaahyaday asnaamta ay caabudaan masawiro malaa intay ku qoraan magacyo malaa-ig u yeelaan ayay saa ku caabudi jireen marka waxay leeyihiin jinsiga malaa-igta iyo basharkana malaa-igtaa khayr badan marka innaga kuwaan caabudnaybaaba ka khayr badan bay leeyihiin nabiyullaahi ciisa waqaaluu waxay yidhaahdeen aalihatunaa ilaahyadeenna iyo macbuudiyaalka aan inagu caabudayno malaa-igta ah ayaa khayrun khayr badan bay dhaheen miya miyaa khayr badan am huwa mise ciisaa khayr badan kuweenaa khayr badanay u jeedaan marka waayo kuweenna waa malaa-ig maa darabuuhu ma aynan yeelin hu yacni mahalkaasi laka adiga ma aynan kuu yeelin ilaa jadalan xaal ay yihiin kuwa doodaya un maahane jadalan marka waa masder xaala waa la xaaleynaya waa masder munakar ah ayb bal ee hum iyagu qowmun qolo weeyaan qolada oo khasimuuna aad u dood badan khasimun waa wasnu facilun min amhilati lmubaalaga ayuuna ku jiraa uu ka mid yahay ayb meeshaas marka qataada isaga amhuwadaas wuxuu u celinayaa moxamed ilaahyadeeni miyaa khayr badan am huwa mise moxamedaa khayr badan oo aan caabudnaa isaga marka malaa-igaanba caabudaynaa isaga maxaan ka caabudaynaa isaga iyo malaaigta malaa-igtaa khayr badan bay leeyihiin qataada isaga saas u macneeyey ayb suddi iyo ibnu zayd iyo mufasiriintuna say u badan yihiin am huwada ciisay u noqone macnuhuna marka waxuu yahay yazcumu muxamedun ana kula maa cubida min duuni illahi fi nnaar fanaxnu nardaa an takuuna aalihatunaa maca ciisa wacuseyr haddii marka macnaha laga dhigo amhuwada nabiyullaahi ciisa laga dhigo wuxuu noqonayaa marka ilaahyadeennii miyaa khayr badan mase ciise ciisaa khayr badan haddii marka ciise iyo cuseyr iyo malaa-igtii naarta ay galaan annaga ilaahyadeenni inay ciise iyo cuseyr iyo malaa'igta la jiraan waaba rabnaa bay leeyihin raalliyaan ku nahay ayb labadaas macnaa marka meeshaas ku jira in huwa maa huwa ma ahan isagu nabiyullaahi ciisa ilaa cabdun xaqiiqdiisii marka waa tan addoon ma ahane wax kale ma aha allow addoon u yahay addoonka oo ancamnaa aanu u nicmaynay calayhi isaga korkiisa risaaladii baan ugu nicmaynay wajacalnaahu waxaanu ka yeelnay mathalan ayaanu ka yeelnay mahmah iyo wax lagu cibro qaata ayaanu ka yeelnay libanii israa'iila reer bani israa'iil ayaanu uga yeelnay walow nashaa-u haddaan dooni lahayn lajacalnaa minkum lajacalnaa waan yeeli lahayn minkum ay badalakum idinka bedelkiina malaa'ikatan malaa'ig ayaanu yeeli lahayn malaa'igta oo yakhlufuuna isu dhaaf dhaafo oo ka khaliif noqdo idinka dabadiin fil ardi dhulka dhexdiisa ka khaliif noqdaan intaan idinka idin baabi-inaan malaa'ig dhulkii keeni lahayn minkum ay badalakum waay marka ayb walow haddii nashaa-u aan dooni lahayn lajacalnaa waxaanu yeeli lahayn minkum ay badalakum idinka bedelkiina malaa-ikatan malaa-ig ayaanu yeeli lahayn malaa-igta oo yakhlufuuna qaarkood qaarka kale kaga khaliif noqdo fil ardi ardada dhexdeeda wainahu lacilmu lisaacati falaa tamtaruna biha watabicuuni hada siraatu mustaqiim wainahu nabiyullaahi ciisa damiirkan marka nabiyullaahi ciisaan u celinaynaa waa siyaaqa saasuu ku socdaa qaar baa waxay u celinayaan qur-aanka laakiin waxaa xoog badan in nabiyullaahi ciisa loo celiyo wainahu nabiyullaahi ciisa la cilmun ogaanshiyo waaye lisaacati saacadda lagu ogaado saacaddii ayuu ogaal iyo ogaanshiyo u yahay falaa tamtarunna ha shakinina bihaa bisaacati saacaddii ha ka shakinina waqul lahum waxaa u tiraa nebiyow ittabicuunii irsoo raaca aniga haadaakan siraadun jid weeyaan jidka oo mustaqiimun toosan aayaddan marka wainahu la cilmun lisaacati haddii damiirkii marka nabiyullaahi ciisa aan u celino nebi ciise in la yiraahdo waa ogaansho maxay ka dhigantaha majaaz mursalaa ku jiro waana min ilaaqi lmusababi wa iraadati sabab musababkii baa la ilaaqay kii sababta loo ahaa waxaana loo jeedaa marka sababkiiana la rabaa in la sheego ayb marka musababku waa maxay saacaddii waay cilmu saaca waay sababtiina marka waa maxay musababkii marka ayaa la ilaaqayo waa nabiyullahi waa cilmigii waxaana loo jeedaa marka yacnii waxaa la idlaaqay shaygii sababta loo ahaye saacadda ahayd waxaana loo jeedaa sababkii saasaa marka nabiyullaahi ciisa isaga ogaanshiyo loogu sheegay marka ayb idlaaqu cilmi saacati calaa nafsi ciisa saacadda ogaalkeediibaa waxaa lagu idlaaqay ciise laftiisaa laga dhigayba ciise saacad ma ahan asaga ogaalna ma aha asaga laakiin calaamaduu u yahay iyo sabab sidee sabab ugu yahay markuu ciise soo dego ee dhulka uu yimaado calaamaadkii saacadday waaweynaa waayo saacaddii waaba timid waayo marka macnaheedi ayb marka aayaddu waxay daliil u tahay nusuulu ciisa nabiyullaahi ciisa inuu soo degi doono fii aakhiri zamaan ee haddana uu nool yahay ee suuratu aali cimraanna waa kusoo marnayoo id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika in laga wado waa ku dili doonaa haddii wafaadka aan ka dhigna dilidda ama dhinsiinta waan ku dili doonaa waay waqtigaagii markaad gaarto waa lagu oofsanaa ama mutawafiika waa ku hurdisiinaynaa inay tahay oo wahuwa aladii yatawafaakum bileyli waa ka alla dhahay suuratu suuratu nisaana waxaan kusoo marnay wain min ahli lkitaabi ilaa layu'minana bihi qabla mowtihi wayowma alqiyaamati yakuunu calayhim shahiidan kulli waxay tilmaamayaan nabiyullaahi ciise inuu nool yahay khuraafada marka yahuudda oo nabi ciisean dilnay ah waa iska khuraafo inay nasaaradu aaminaanna waa ka daran iyadana oo in nabi ciise la dilay haddana qaabkii yahuuddu waa u ihaanaysanay ay dhaheen inay cibaado ka dhigtaan haddana foolxumo kalow waayo kirishtadu maxay ka dhigan tahay kirishadii marka waa sidii ay yahuuddu nabi ciise sida waa u ihaanaysanno waa u dilnay oo dilkiisii baan ka shaqaynay oo saasaan u dilnay muuqaalkaas waayo ee yahuuddu ay leeyihiin marka nasaaradu waxaa la yaab leh marka inay tii sidaas ahayd haddana ay ka dhigtaan wax lagu cibaadaysto oo ay dhunkadaan oo saliibkii marka ay caabudayaan taasaa kasii doqonnimo badan labadaba marka wax khuraafo ku dhex sugan waaye sida saxdaana waxay tahay nabiyullaahi ciisa waa nool yahay waana soo degayaa nebiguna xadiis mutawaatir uu ku tilmaamay dimashq ayuu kusoo degayaa dhankeeda bari bayna mahruudatayni laba go- isagoo wato cadcad markuu soo dego dadkii muslimiintii oo imaamkoodii salaada uu u hormaray markaa ayaa markaa uu dib usoo baxayaa imaamka markaabuu nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa uu leeyahay adaa lagu aqimay gal markaabuu nabi ciise wuxuu ku gadaal tukanayaa ummaddan nebi maxamed nin ka mida waa sharafayna u tahay ummatu muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka la cilmun marka macnaha ku jira saas waay qira'a waxaa jirta abu hurayre iyo ay akhriyeen wainahu lacalamun lisaacati lacalamun marka la yidhaha waaba calaamadii saacaddu calaamad u yahay nabi ciise ayb waa iskeenayaan wainahu waina ciisa nabiyullaahi ciisa la cilmun ogaansho waayo lisaacati saacaddii la ogaado waayo nabi ciise oo ogaansho saacaddii la ogaado weeyaan isaga maxaasaa loogu idlaaqay waa min ilaaqi lmusababi wa iraadat sabab ayb isaga haddaba nabi ciise cilmi ma aha waa qof bani aadama dabcan laakiin maadaama uu sabab u yahay saacaddii ayaa musababkiibaa la keenay iyadoo sababkii marka la rabo wajacal ayb falaa tamtarunna ha shakinina marka saa markaan u macnayno laada waxaan ka dhignay naahiya ficilkiina majzuumaan marka ka dhignay haddii kale la yidhaha falaa tamtarunna yacni ma shakinaysaan waay marka haddii ficilkii laga dhigo marka ficil marfuuca laadana naafiya laga dhigo sidaana marka iyada lafteeda marka waa la tilmaamaa falaa tamtarunna ha shakinina bihaa bisaacati saacaddii ha ku shakinina waqul lahum waxaa ku tiraahdaa ittabicuuni isoo raaca aniga haadaa kani siraadun jid weeyaan mustaqiimun toosan toosan walaa yasudanakum younan idinka celinin ashaydaanu shaydaan yaanu idinka leexinin waddada alleh inahu shaydaan lakum idinka wuxuu idiin ahaaday caduwun cadow cadowga oo mubiinun cadaawadiisu caddahay walaa yasudanakum younan idinka celinin ashaydaanu shaydaan can diinillaahi ilaahay diinkiisa yaanu idinka celinin inahu isagu lakum idinka caduwun cadow ayuu idiin ahaaday cadowga oo mubiinun cadaawadiisu caddahay walamaa markii jaa-a ciisa ciise uu ula yimid uu la yimid bilbayinaati xujooyinkii cadcaddaa markii uu la yimid qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ciisa qad ji'tukum qad xaqiiqe ahe ji'tukum waxaan idinla imid bilxikmati baan idinla imid xikmaddii waxyigii waliubayina iyo inaan idiin caddeeyaan idinkugu imid lakum idinka bacda aladii kii qaarkiis takhtalifuuna aada isku khilaaf khilaafaysiin fiihi kaa dhexdiisa oo axkaamtii towreed ah mujaahidna wuxuu yidhi min tabdiili towra wixii aada towreed ka badbedesheen ayaan anigu caddaynayaa fattaqu llaha alla ka cabsado ka dhowrsada wa adiicuunii iyo adeeca in allaha alla huwa isagu rabbii rabbigay weeyaan wa rabbukum idinka rabbigiin waay xagee laga keenay marka nabi ciise waa ilaah marka isagii baaba wuxuu leeyahy in allaha rabbii wa rabbukum ayb allaha macbuudka xaqa lagu caabudaa waa rabbigay aniga ee abuuray marka addoonnimo qir ayuu qirayaa nabiyullaahi ciisa nasaaradiina ilaah bay ka dhigeen wa rabbukum idinka rabbigiin weeyaan facbuduuhu caabuda isaga haadaa kan siraadun jid waayo jidka oo mustaqiimun toosan fakhtalafa alaxzaabu kooxihii way iskhilaafeen oo markii nabiyullaahi ciisa sidaa uu yidhi way iskhilaafeen caadatanna marka uu xaq yimaado ama risaaladu ay timaado dadku labay u kala baxayaan tafaruqa yacni waxaan ujeedaa yacni furqadaa iyo kala tagaasi dee dad xaqii marka u intisaabo oo raaco iyo kuwa ka horjeedo walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun nebigana waa kii yidhi marka rasuulka markii alla alla markuu rasuulka soo bixiyey dadkiibaa ku kala baxay dadna marka ilaahay owliyadiisii bay ku noqdeen nebiga raacitaankiisa sala allahu calayhi wasalam kuwana acdaa ilaahay bay ku noqdeen marka mar walba de dadku inay isku dhex jiraan oo ay iswada huwanaadaan ama inta la yidhaahda waxa shicaarka hadda socdo dulqaad ha la muujiyo ha laysu dulqaato oo halays ha laysku dhex noolaado ha laysku milnaado wax ilaahayba ugu talagalayba ma aha ba risaala markay timaado maba laysku milnaan karo ahlu baatil iyo ahlu xaq waxaa la yaab leh marka dad muslimiina inay leeyihiin waxaas iyo kala googoyntan dadka oo kana la dhahaya mu'min kana kaafir in la yidhaha iyo waxaas naga dhaafa oo kaafirka yaan la sheegin yacni yaan yacni kufri iyo waxaan dadku isku mid nin walbaa wuxuu ra siduu doono rabbigiisa ha u raadsado sidaasna aan ku wada noolaano oo qaarkood ay leeyihiin diimaha iyadaaba diinta iyadaaba cadaawad keentay bay ku leeyihiin dadka marka dambe taa waxaa diidaya caqliga laftiisa waayo ninku markuu meel xukumo meesha uu xukumo dadka mujrimka dembiilaha ah iyo midka toosan isku mid ma laga dhigi kara oo midkan maxaa xabsiyada loo suubsaday oo qofka mujrimkaa loo xabisayaa oo loo xukumayaa ama mararka qaar yacni laga anfina laga dhoofinayaa dhulkii ama beledkii amaba ay dhece loo dilayaaba mararka qaar oo ciqaabtiisu ay dil u noqonaysaana hadday dadku isku mid laga dhigaya ma isku milnaadaan kooda dhibka badan iyo midkooda fiican wax marka caqliga xataa suuragal ku ama ah ayb fakhtalafa alaxzaabu kooxihii way iskhilaafeen markiiba min beynihim dhexdooda xaalay yihiin alaxzaabudaa laga xaaleynaa marka fakhtalafa alaxzaabu kooxihii way iskhilaafeen min beynihim dhexdooday iska khilaafeen xaal ay yihiin iyaga dhexdooda fa weylun waadi naareed liladiina kuwii ayuu u sugnaaday dalamuu dulmi falay oo shirki la yimid min cadaabi yowmin maalin cadaabkeed xaggiisu uga sugnaaday cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih